ayadoo dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam uu ku baaqay in dhalinyarada soomaaliyeed lixdan boqolkiiba la siiyo fursadaha shaqo ee soo baxa loona tixgeliyo aqoontooda sidoo kalena wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay wadaan barnaamij shaqo abuur ah kaas oo dalkoo dhan laga hirgelinayo ayaa qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada kismaayo waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada mudnaan gaar ah la siiyo marka fursado shaqo soo baxaan ayagoona sheegay in haddii dhalinyarada shaqa abuur loo sameeyo ay ka baaqsanayaan dhibaatooyinka ay la kulmaan sida tahriibka isticmaalka maanduuriyaha iyo waxyaabo kale oo naftooda khatar ku ah tahriibka waan garanayna dhibaataduu leeyahay dad badanoo badda ku dhammaaday wax faa'iidoo laga helaayo ma leh marka barnaamijkaas aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa dowladda xaggeedana wax weyn bay ka qaban doontaa si loogu reebo tahriibka boqolkiiba boqol waan soo dhoweynaynaa warka barnaamijka newska madaxweynaha ka soo yeeray uu soo bandhigay in boqolkiiba lixdan dhallinyarada shaqo abuur loogu suubiyo si loogu reebo tahriibitaanka iyo dhibaatada ay u marayaan in ay gaaraan dal shisheeye si ay dhaqaalo u abuuraan haddii waddanka shaqo loogu abuuro si ay shaqo u helaan ma baxayaan ayaan jeclahay aad u wanaagsan oo aad u fiican dhallinyarada soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ka ah boqolkiiba toddobaatan iyo shan oo shaqola'aantu baahsan haysato runtii in fursado iyo shaqo loo abuuro waa wax aad u wanaagsan oo waa wax aad loogu bogaadiyo arrintaasna waa arrin aad iyo aad u wanaagsan maamulka waxaan kula dardaarmaynaa inay daahfurnaanta shaqooyinka markii shaqo abuur shaqa timaaddo in si daahfuran shaqadii loo bixiyo oo lagu tartamo oo qof walba aqoontiisa iyo xirfaddiisa lagu qaato ee aan loo samayn eex iyo qaraabakiil iyo wixii soomaaliya soddonkii sano daahsaday marka dawladda waa ku bogaadinaynaa arrintaasna in aad iyo aad loogu baahan yahay dad badanoo aqoon loo jaamacada ka baxay dugsiga sare ka baxay baa jooga magaalada oo aqoon meelay ugu shaqo tagaanna aan haysan intay tahriibi lahaayeen in la mashquuliyo lagainay dhac iyo sameeyaan kor u qaadista fursadaha shaqo ee ay dhalinyaradu helayaan ayaa ah mid dhalinyaradu ay uga baaqsan karaan waxyaabo badan oo naftooda halis gelin kara oo ay ka mid yihiin tahriibka oo dhalinyaro badan ay ku dhiiradaan marka ay dalka shaqo ka waayaan iyo inay ku mashquulaan maanduuriyaha iyo waxyaabo kale oo naftooda halis ku ah